degmada xuduray xarunta gobolka bakool waxaa ka jira horumar dhinacyo badan taabanaya kuwaas oo sababteeda ay iska leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada iyo gobolka waxaa jira dhismooyin kala duwan oo laga wado waddooyinka qaar ee degmada iyo buundooyin la saaray goobaha xilli roobaadka biyahooda badan yihiin ee aan bulshada u gudbi karin xaafadaha qaar ka mid ah magaalada ugu horreyn mid ka mid a injineerada wax ka dhisaya buundada degmada laga dhisayo xudur ayaa ka warbixiyey